dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa magaalada gaalkacyo ka daafurtay wejiga labaad ee ololaha bilic soo celinta magaalada wejiga labaad ee ololahan ayaa dhammaan qorshuu yahay in laga sameeyo dhammaan xaafadaha magaalada duqa degmada gaalkacyo maxamed cabdirasaaq daacad oo daafuray ololahan ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan kaalintooda salaan kadib maanta waxaa runtii sharaf noo ah farxad gaar ah nanoo ah inuu noo daahfurmo ololaha bilic soo celinta magaalada gaalkacyo wejigiisa labaad wejigii hore runtii shaqo fiican baa runtii qabannay waxaanu dareennay in magaalada aysan ku filnayn sidaas darteed baanu waxaanu samaynay wakhti kooban inaan dib u soo celinno oo aanu fayskii labaad runtii bilowno fayskan wuxuu socon doonaa sida la sheegay toddoba maalmood waxa uu ka shaqayn doonaa dhammaan xaafadaha waxa uu xoogga saari doonaa insha allaahu geedyahuudkan runtii magaalada ee dhibaato badan ku haya waddooyinka xidhan wixii qashin oo runtii magaalada ku haray baan rabnaa insha allaahu in laga shaqeeyo ujeedka aannu ka leennahay waxa weeye in gaalkacyo ay noqoto magaalo qurux badan ee ugu quruxda badan magaalooyinka soomaaliya iyo puntland waan ku faraxsannahay inaannu gacmaheena ku guranno qashinkii waxaan ku faraxsannahay inaannu waddooyin ka shaqayn doonno ka shaqaynayno waxaannu ku faraxsannahay inaannu bulshadeena reer gaalkacyo u shaqaynayno runtii wejiga labaad markuu dhammaado waxaannu rajaynaynaa inay bulshada reer gaalkacyo dareemaan isbeddelka ololahan uu sameeyey intaan keliyana kuma ekaan doonna hadduu alla idmo waxaannu ka shaqayn doonnaa inaannu gaalkacyo waddooyinkeeda iyo bilicdeeda iyo laytinkeeda iyo nadaafadeeda runtii aan sii xoojinno waa ololo socon doona ilaa magaaladan ay ka sii qurux badnaato waa shaqo waajiba oo dowladda hoose lagu leeyahay waa shaqo la rabo dadka reer gaalkacyood inay taageeraan runtii waxaan rabnaa insha allaahu xaafadaha laga shaqaynayo ee guddiyada iyo bulshadaba in tiimka shaqaynaya si gaar ah runtii ay ula shaqeeyaan oo guryahoodii iyo waddooyinkoodii baa laga shaqaynayaaye inay soo dhoweeyaan tiimka shaqayn doona hadduu alla idmo waa shaqo culus oo baaxad leh oo runtii wakhti iyo maal iyo dhidid badan runtii gelayo waxaan rabnaa dadka ka shaqaynaya in la dhiirigeliyo oo runtii la garab istaago fayskan labaad markuu dhammaado insha allaah waxaa noo bilaaban doona faysas kale oo magaalada aan runtii wax looga qaban doono hadduu alla idmo waxaan bulshada reer gaalkacyo faraynaa wixii ka dambeeya ee ololahan waxaan runtii bilaaban doonaa ganaaxyadii qof kasta oo runtii qashin soo dhiga ama gurigiisa geedyahuud ka hor yaallo ama magaalada bilicdeeda runtii suurad xumaynaya dowladda hoose iyo dowladduba runtii tallaabay ka qaadaysaa shuruucda dowladda u degsanna runtii baa lagu fulin doonaa hadduu alla idmo waxaan rabnaa si wada jir ah lahaanshiyo ah inaannu gaalkacyo uga wada shaqayno bulshada reer gaalkacyood waxaan ku dhiirigelinayaa inaannu magaaladeena quruxsanno hadduu alla idmo maamulka degmada gaalkacyo ayaa muddooyinkan waday qorshe lagu nadiifinayo magaalada taasi oo keentay isbeddel weyn oo dhinacyada waddooyinka ah